xilli sacday ee ku hirsinta munaasabadda iida iyo weliba dhammaan magaalooyinka dalka lagu dareemayo diyaargarowga kaedin maalintan sidii ummado muslimiinta iyo unwiin ay lahaayeen deegaanada puntland weliba ay ku mid yihiin meelo sida eedka ee lagu dareemayo diyaargarowga ciida sida la ogiyey maalmo ciida weliba iyo ina maalmo mashquul badan saas darteen mararka qaar ay ku dhaladayen falal amniga lidegee walina inta badan heegan la geliyay ciidamada ammaanka si uan ku horsidaan wal kasta oo falal amni darasheena kora afhayeenka ciidamada booliska puntland gaashaano sare xasan cabdulaahi maxamed iyo bulshada puntland kabaaqi intiiu feejignaan amni muujiyaan maalmo iida si lanku horseeda walkastoo amni darasheena kora usoona sheegay intii muhiimata in bulshada doorsho qaadana waxaan kaloo bulshada la wadaagaynaa in ay iska ilaaliyaan meelaha laysugu imaanayo iyo meelaha farxadada ciidda laysugu soo baxayo iyo bulshada isu soo baxeeda dadka xag jirkaa oo dhagarqabayaasha ah iyo waxmagaratada kusoo dhexdhuumanaysa ama isu ekaysiinaysa in ay il dheer u yeeshaan oo la wadaagaan ciidanka amniga si nabadooda iyo jiritaankooda ay magaranaysa ay usii ahaato ama ayan wax u yeelin dadka farxadda ciidda isugu yimaanaya ama magaranaysaayay bulshada isu soo baxa iyoiyo damashaad ka samaynaysa waxaan bulshada marka la wadaagaynaa noloshu inay nabadgelyo tahay nabadgelyaduna ay gacan ku hayn tahay qof kastaana xilka saaran yahay hadduu dhallinyaro yahay hadduu qof weyn yahay haddii uu magaranaysaay qof mas-uula yahay cid kasta haddaan nabadgelyo la helin nololi ma jirto sida marka looga bartay waxaan bulshada la wadaagaynaa in ay arintaas u dhaganugulaadaan waxaan kaloo ciidanka amniga rabnaa halka kan inaan ka faro maadaaba bishii barakaysnayd lagu jiro oo maalmihii ciidana ay ku soo aadan yihiin ayna socdeen howlgalladii iyo shaqadii ballaarayd oo hadda ka socotay buuraha calmiskood iyo dhammaan gobolka bari in ciidda iyo isu soo baxa iyo bulshada aada u dhiigbaxayseen oo bisha soddonkeeda soo soontay oo damaashaadais ammaankeeda la ilaasho waxaa si dhow la rabaa inay ula socdaan dhexgalka bulshada weliba ciidanka biliiska oo bulshada saaxiib la ah oo ku dhex jira waxaa la farayaa si dhow inay ula socdaan waxaa dhammaan la farayaa qaybaha in ay heegan gashaan ciidanka dhammaan shaqadaasii laba jibbaaraan ay ka gutaan waajibkii dadku isagoo oo waajibkiisa gudanaya baa haddana tacadi la samayn waxaa bulshada dhexdeeda laga saarayaa dhammaan xag jirka daroogaystaha waxmayaqaanka iyo wixii kaloo bulshada waxyeelay waxay ciidanku hayaan shaqo aada u muhiima oo dhammaan gobolada iyo meelaha howlgalladu ka socdaan ay shaqadu ka socoto ciidanku waa waxa keliya oo wadanku ku qurux badan yahay oo nabadgelyadiisa iyo kala dambayntiisa iyo ammaankiisa gacanta ku hayo waxaa la rabaa shaqadaas in lasii laba jibaaro bulshadana waxaan ka codsanaynaa in ay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka qof kasta oo laga shakiyo ay la wadaagaan ciidanka
laamaha ammaanka puntland iyo waliba hawidana howlgalla kaedin sidii lan xaqiiji lahay amniga magaalooyinka puntland si lanku horseed walkastoo khatar geli karo amniga shacabka maalmahaasay ciida ka damaashaadayaan deegaanadaasiya